إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan mas-uul ka tirsanaa maamulka hirshabeelle ayaa lagu dilay kamiin maanta ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe halka taa'ib ayaa soo bandhigtay muuqaalka jabkii ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaalkii lagu jabiyey ee gacantooda looga bixiyey deegaanka ceel cali axmed ee gobolka shabeellaha dhexe waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo qatimayey dowro loo qabtay haweenka barta cilmiga qiraa'aadka qur'aanka ah ee deggan magaalada kuyabarow ee shabeellaha hoose wasiir ka tirsan dowladda federaalka ayaa hanjabaad culus u jeediyey saraakiil ka tirsan dowladda kuwaas oo uu ku eedeeyey inay faafinayaan aragtida iyo sawirada ay baahiso xarakada mujaahidiinta al-shabaab taliyo ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka dowladda federaalka ayaa sheegay in hoggaanka dagaalka soomaaliya ka socda ay gacanta ku hayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaar ka mid ah dadka shacabka ah ee ku nool magaalada muqdisho ayaa beeniyey wardhowaan ka soo baxay dowladda federaalka kaasi oo ahaa in dadka guryahooda laga barakiciyey ee dowladda u samaysay dib u dejin ciidamada dowladda itoobiya ayaa gobolka amxaarada ku dilay baadari itoobiyaan ah iyo tiro ka mid ah xertiisa qaar ka mid ah maleeshiyaadkii ka barbar dagaalamayey dowladda federaalka kuna sugnaa gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay in dagaalka gebi ahaanba ay ka baxeen xilli ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin hadba ay la wareegayaan deegaan hor leh oo ka tirsan gobolka madaxweynaha dowladda federaalka iyo wadaadadiisa ayaa jeediyey hadallo ay ka muuqato niyad jab iyo baqdin ay ka qabaan in xarakada shabaabulmujaahidiin dalka la wareegto wararka dibaddana maanta oo axad ah waxaad ku dhegaysan doontaan ciidamada yuhuudda ayaa duqayn ay ka fuliyeen koonfurta lebnaan ku dilay mas-uul ka tirsan ururka xisbullah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
waa maalinimo axad ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay sagaalka bisha sagaalaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan sagaalka bisha labaad sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ee miilaadiga ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran mas-uul ka tirsanaa maamulka hirshabeelle ayaa lagu dilay kamiin ka dhacay duuleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta weerar kamiin ah ka fuliyey deegaanka hareeri caadle oo dhaca duleedka degmada balcad weerarkaasi ayaa lagu dilay guddoomiyihii maamulka hirshabeelle ugu magacawnaa deegaanka hareeri caadleh ee duleedka balcad mas-uul kala toogtay ayaa lagu magacaabi jiray afcadeh howlgalka ay fuuliyeen ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa lagu dhaawacay saddex ka tirsan ilaalada guddoomiyaha ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si aan horay waayaha loo arag dowladda federaalkana qalqal iyo tiih ku abuuray waxa ay kaga howlgelayaan gobolka shabeellaha dhexe iyagoo isku fidiyey degmooyin tuulooyin iyo deegaano dhaca gobolkaasi alkataa'ib ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinaya jabkii ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka ceel cali axmed oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe muuqaalka oo goordhow baraha internetka lagu baahiyey ayaa warbixin ku saabsan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cadnaan xaaji muxsin
قود من جند الجهادي قود من أهل الرشاد muuqbaahiyaha janalka alkataa'iba al akhbaariya ayaa baahiyey filim soo bandhigaya jabka ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaalkii u dambeeyey ee ka dhaca deegaanka cali ali axmed oo dhaca cirifka kore ee shabeellaha dhexe waa dagaal u dhexeeya ciidamo dhiiran iyo kuwa cararaya waxaa la arkayaa ciidanka dowladda federaalka oo la erinayo dhawarkana laga tooganaya iyagoo fiig carar ah قود من جند الجهادي قود من أهل الرشاد اسحقوا زيغ الأعادي أنتم جند الفداء حطموا كيد الفساد وادحروا الكفر المعادي
orodkii magaalada looga saaray waxaa lagu geeyey duurka iyadoo kaamirada alkataa'ib soo bandhigtay meydadka ciidamada dowladda federaalka iyo qoryaha laga furtay وجههم في ثبات كالرواس النائفات والجبال الشامخات واصبروا طول المدى أقدموا كالعاديات كالبروق الخاطفات كالرعود المرعبات أقحموهم الردى أقدموا كالعاديات كالبروق الخاطفات
marka la daawado muuqaalada alkataa'ib waxaa laga fahmayaa in ciidamada dowladda federaalka aysan la dagaalami karin milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab madaxda dowladda federaalka ayaa sheegtay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab la soo baxday dardar cusub إلى الموت وردوهم وليذوقوا الموردا وليذوقوا الموردا إنهم تجبروا وبالإله أشركوا وطغوا وغيروا جلهم قد ألحدا فليروا ما لم يروا حينها لن يصبروا حين تأتوا يدبروا لن تروا تجلدا
aad baad u maasan tahay cadnaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ka qayb galay munaasabada lagu soo khatimayey dowro loo qabtay haweenka barta cilmiga qiraa'aadka qur'aanka ee deggan magaalada kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose maxamed muudey axmed ayaa warkan noo soo jeedinaya dowrada oo socotay muddo shan maalmood ah ayaa waxaa looga dan lahaa sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta ardayda dhanka kalena ay u heli lahaayeen faa'iidooyin wacyiga ku saabsan mid ka mid ah ardayda macadka saqaawi ayaa alfurqaan u sheegtay in ay faa'iido badan ka heleen duruusta kala duwan oo la siiyey waxayna ka warantay tirada duruusta ay qaateen waxaa ka mid ahaa duruustii aan qaadanay iimaanka iyo caqiido maado ku saabsan oo al-asmaa wal-axkaam ah waxaan qaadanay maado kaleeto oo mahaarada sida dadka loo baro alqira'a walkitaaba muddo fududna loogu qoranayo ilaa iyo muddo lix bilood ah Een, waxaa kaloo qaadanay sida waqtiga loo ilaashado loona maamusho iyo fanul ilqaa sidoo kale wixii aan meesha ku qaadana waxaa ka mid ahaa muxaadaro qayima oo ka hadlaysay axkaamka siyaam axkaamu siyaam waxaa ka mid ahaa sifaadka uu leeyahay macalimka naajixa ah duruustii aan qaadanay kuwaas ayaa ka mid ahayd jawi deganeen noogu bilaabatay jawi deganeen noogu dhammaatay allah subxaana watacaala ku mahadsan munaasabada xiritaanka dowladda waxaa ka soo qayb galay culimadiin salaadiin iyo mas-uuliin uu ka midka yahay waaliga shabeellada hoose kuwaas oo si isku mid ah u bogaadiyey haweenkan oo dhanka kale macalimiin ka ah dugsiyada qur-aanka waaliga wilaayada islaamiga shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan wuxuu khudbadiisa ku soo hadal qaaday dagaalada wuxuuna bogaadiyey jabka isdabajooga ah ee furmaha ku gaaray dowladda federaalka toddobaadyadii u dambeeyey wuxuu sheegay in meelo badan ku jabeen ciidanka dowladda federaalka xaaladda guud ee dowladda xasan sheekhna ay marayso in ay iyagii is-eed-eedaan maanta waxa weyaan furamo badanaa furan oo cadowga ilahi subhana taala isku hor fadhiya cadowga waa jabay maanta gabal sii dhacay uu noqday cadow Ah, wuu sii dhacay gabal sii dhacay uu noqday maanta waxa weyaan qoortu ilahi subhana taala isu geliyey Ah, idaacadaha laga dhegeysanay maanta waxa weyaan iyagaa is eedaayo meel ay wax ka qabtaan ay la'yihiin meel ay gurmad ka keenaan ay la'yihiin ciidanka keenaan bay kala yaacaan ilaahay subhana watacaala waxa weyaan ha u ziyaadiya jabkaas aan barino xil bil ramadaan aan ku jirnaa ilahi subhana taala aan barino inuu cadowgaas dab usii siyaadiyo waxa la raadinaya ogaada oo duulaanka lagu yahay waa xijaabkan iyo sharafkan aan ku sugantihiin ayaa la rabaa in laydinka wareejiyo ogaada ya amnigan iyo barwaaqadan aan haysana maanta maanta waa ogtihiin magaalooyinka aan joogno maanta amnigaan ku haysanaa soo maha cid maanta na dulmaysa male sharci ilahi taala ka shaqaynaayo sharafteena la ilaalinaya dacwo iyo khayra la sheegaya culummada waa kuwa maalin kastaba taagan waxa loo ordaya intaas waay marka annagana waa diidna waa ka hortegeynaa sharcigeena insha allah haysanaa waa askaashano qof kasta waxa weyaan odayaasha waxa la rabaa kaalintooda inay ka soo baxaan culummada kaalintooda ay ka soo baxaan gabdhahana kaalintooda ay ka soo baxaan munaasabadda xiritaanka dowladda ayaa ku soo dhammaatay jawi qurux badan kaasi waxa uu ahaa maxamed muudey axmed abuu muslim wasiir ka tirsan dowladda federaalka ayaa hanjabaad culus u jeediyey saraakiil ka tirsan dowladda federaalka oo uu ku eedeeyey inay faafinayaan aragtida iyo sawirada ay baahiso xarakada shabaabulmujaahidiin warkan waxaa diyaariyey oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena farxaan cali cabdulaahi cumar cali cabdi oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka ayaa hanjabaad culus u jeediyey saraakiil ka tirsan dowladda federaalka oo uu ku eedeeyey inay faafiyaan aragtida iyo sawirada ay baahayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sheegay in saraakiishaas ay xogahooda hayaan tallaabana ay ka qaadi doonaan wasiiru dowlaha wuxuu sidoo kale sheegay in xildhibaanada la faray inay furimaha dagaalka tagaan halkaasna sawiro isaga soo qaadaan waxaa jira saraakiil shaqooyinka laga fariisiyey waayihii dambe oo aanan shaqaynin inta badan waxay fariistaan maqaayadaha waxay ka diraan taleefanno waxay yidhaahdaan waa lasoo dhaqaaqay meel hebelaa lasoo qabsaday intaa laga soo dhacay waxaanu haynaa xogahooda waxaanu ku sii wadi doonaa dabagal waxay naqon doontaa maanta waa shaqa ka fariisine birina darajadooda in dib loo eego xogta cidda leh waa la yaqaanaa saraakiisha shaqada ku jira waa kuwa aan shaqo ku jirin oo waxaa jira buunbuuniya sawirka shabaab iyo aragtida shabaab waxaa la faray xildhibaan weliba inuu deegaankiisa tago xildhibaanka deegaankiisa tago hubgeeyo saanadgeeyo inuu joogo iyo inuusan joogin ama ha iska soo duubo ama yuusan iska soo duubin mas-uuliyaddaas asigaa iskaleh laakiin xildhibaanka iyo saxafiga waxay mas-uuliyad ka saaran tahay meesha inay tagaan dagaalkana ka qayb qaataan tani ayaa ka dhigan in kala shaki weyn uu soo dhexgalay dowladda federaalka gudaheeda maadaama hay-adaha sirdoonka dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ee ku sugan dalka ay ku guuldaraysteen la socoshada howlgallada ay fuliyaan mujaahidiinta al-shabaab si kastaba waxaa isa soo taraya cabashooyinka tirabeelka ah ee ka imaanaya mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ugu sarraysa ee ka tirsan dowladda federaalka oo uu madaxa ka yahay xasan sheekh maxamuud kuwaas oo yimid kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ay si xawaare leh u socdeen weerarro cagmarin ah oo ay weheliyaan duqaymo ay shabaabulmujaahidiin ku beegsanayaan xarumaha dowladda federaalka ku leedahay muqdisho iyo guud ahaan dalka sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdalla mukhtaar jaylaani taliyo ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka dowladda federaalka ayaa sheegay in hoggaanka dagaalka soomaaliya ka socda ay gacanta ku hayso xarakatu shabaabulmujaahidiin cabdisalaan guuleed oo ah taliyo ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka dowladda federaalka ayaa waxa uu ka hadlay horumarada ballaaranaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wado gobolka shabeellaha dhexe taasoo la wareegtay dhul baaxad leh oo ka tirsan gobolkaas waxa uu sheegay in hoggaanka dagaalka ay hayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab qalqal xooganna uu soo wajahay dowladda federaalka iyo shisheeyaha duulaanka ku jooga dalkan soomaaliya inaan la isku qaldin xukunka madaxweyne xasan sheekh oon aaminsanahay dowlad xun inay tahay hoggaan xunna uu hogaaminayo iyo ummadda soomaaliya iyo jiritaanka soomaaliya go'aamada dagaalka iyo qaabka dagaalka waa inay la wareegto hadda al-shabaab ayaa gacanta ku haya waxaa go'aansada meesha weerarku ka dhacayo al-shabaabaa go'aansanaya sax ma ahan dowladdu waa inay dagaalka qorshaha dagaalka iyadoo gacan la wareegto waa inay meesha la weerarayo iyo meesha la difaacayo qalqalaa ku socda maanta shabaabaa balcad yimid shabaabaa maaragtay jawhar go'doomiyey shabaabaa meel heblo qabsaday xaafid heblaha shabaab lagu arkay xamar qayb ka mid ah lagu arkay airbortkii waa xirmayaa safaaraddii maraykankaa soo degtay waxaani waa qalqal ciidanka iyo in la qalqalgeliya maaha cabdisalaan guuleed ayaa geesta kala sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dowladnimo isku diyaarinayso isagoo xusay in haddii madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh uusan waxba ka bedelin sida uu hadda xaalku ku socdo ay soomaaliya ka dhici doonaan wax la mid ah wixii ka dhacay waddanka afghanistan al-shabaab hub qabtaan nin hub watansiimadda ay jireen waxay iska dayayaan inay dowladnimo u dhaqmaan oy dadka kalsooni siiyaan waxay ku tusee al-shabaab inay isu diyaarinayaan inay noqdaan taalibaan inay noqdaan oy dadkii soomaaliyeed kalsooni ka diyaarsanayaan oy doonayaan inay dowladnimo ay maaragtay heykal dowladnimo isu muujinayaan fariintan haddaan adiga kuu soo gudbiyo waxaa dhici doonta in arrintii kaabuul ay soomaaliya ka dhacdo haddaadan wax ka bedelin qorshaha dagaalka iyo dowladnimada iyo qaabkaad u fakeraysa madaxweyne xasan sheikow laguma gacan sii karo laguma garab sii karo sida hadda u shaq- u fakeraysa iyo sidaad u shaqaynaysa soomaaliya waxaa igubaya muwaadin soomaaliyeed oo waxa soo socda qiyaasi kara waxa socda ujeedaan ah maalmihii lasoo dhaafay waxaa si weyn isku soo tarayay madaxda siyaasiyiinta ah iyo xubnaha taabacsan dowladda federaalka ee qaylodhaanta xooggan ka muujinaya weerarada cusub ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wado gobolka shabeellaha dhexe taasoo la wareegtay dhul ballaaran oo ka mid ah gobolkaas qaar ka mid ah dadka shacabka ah ee ku nool magaalada muqdisho ayaa beeniya war dhowaan ka soo baxay dowladda federaalka oo ahaa in dadka guryahooda laga barakiciyey ay dowladda u samaysay dib u dejin faahfaahinta warkan waxaa haya cali aadan xasan qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa horay dowladda federaalka ugu barakiciyay dhulkii ay ku noolaayeen shakhsiyaad gaar ahna ka iibsatay ayaa beeniyey war dhowaan kasoo baxay wasiiro dowlaha wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka cabdiraxmaan al cadaala oo lahaa in dadka guryahooda laga barakiciyey ay dowladda u sameysay dib u dejin dadkaas oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa hadalka wasiir al cadaala ku tilmaamay mid wax kama jiraan ah oo lagu maran habaabinayo dadka waxay sheegeen in dhulkii iyaga laga xoogay laga iibsaday shakhsiyaad ka tirsan dowladda federaalka waxaa dhacay in tatbiid nalku sameeyey in nalku digtay oo la yidhi dadkaas la barakacshay waxaa la siiyey dibudejin waxaa la siiyey dhaqaale intaas waxaan caddaynaynaa inaan midna ka jirin waana la been abuurtay waa wasiirka iclaamka dood uu nin isaga difaacayey in uu annaga nagu galaafto oo been nagu abuurto wax ji- wax habboon maaha meeshii aan sugaynay in dan guud laga dhigo dhulkaasina dad aan naqaano oo mas-uuliyiin ah oo aan hebel iyo hebel iyo hebel dhihi karno magacoodana haddii loo baahdo dib aan kasoo sheegaynaa haddii ilaah yidhaahdo waxaan aragnaa in dhulkii danta guud annagana lakaga qaaday in la siiyey dadkaas dadkii masaakiinta ahaa oo meeshaas joogana been abuurkaas lagu sameeyey waxna qabta maahan cabashadeennaas ilaahayaan u gudubsannay dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa barakiin xoogan ku haysa dadka ku nool magaalada muqdisho iyadoona boosaskii ay lahaayeen xoog ugu qaadatay mana jirto wax dib u dejin ah ee loo sameeyey dadkii laga xoogay boosaska ciidamada itoobiya ayaa gobolka amxaarada ku diray baadari itoobiyaan ah iyo tiro ka mid ah xertiisa wararka ka imaanaya gobolka amxaarada ee uu ka socdo dagaalka adag ee u dhexeeya militariga iyo kooxda faano ayaa ku waramaya in ciidamada itoobiya ay toogasho ku dileen baadari itoobiyaan ah iyo qaar ka mid ah ardaydiisa xilli ay ku sugnaayeen kiniisad ay ku cibaadaysanayeen baadariga la dilay ayaa ku sugnaa kiniisadda ortodhekiska ee lagu magacaabo tawaheedo taasoo ku taala degmada rayaalameeta ee magaalada wajatimuuga ee gobolka amxaarada waxaana toogashadaasi ay dhacday habeenkii khamiista sida ay tabisay warbaahinta gobolka amxaarada ciidamada itoobiya ayaa weerarka ay ku qaadeen kiniisadda waxa ay ku dileen baadariga oo lagu magacaabi jiray mirigeta gabramedin iyo afar ka mid a ardaydiisa halka ay sidoo kale weerarka ku dhaawacmeen ugu yaraan shan ruux oo ka mid ah adeegayaashiisa warbaahinta gudaha ayaa ku warantay nin kala dilay in muddo afartan sano uu ahaa baadari sida ay ku warameen ilo wareedyo goobjoog u ahaa dhacdada lagu laayay baadariga iyo xertiisa ciidamada itoobiya ayaa gudaha u galay kiniisadda tawahedo waxaana ay rasaas ku fureen dadkan oo xilligaasi ku cibaadaysanayay gudaha kiniisadda waxay intaa ku dareen in xilliga weerarka uu dhacayay aysan goobta ka soconin wax dagaallo ah oo u dhexeeya ciidamada militariga itoobiya iyo kooxda vano oo ah maleeshiyaad maxalli ah oo dagaal kula jira dowladda itoobiya sababta ay ciidamada itoobiya u laayeen baadariga iyo xertiisa ayaa dadka deegaanka qaarkood waxa ay ku tilmaameen in baadariga uu samaynaya dawadhaqameed ay isticmaalaan maleeshiyaadka vano si ay ugu daaweeyaan dhaawacyada ka soo gaara dagaalada ay kula jiraan ciidamada itoobiya taas ayaana keentay baa la leeyahay in ciidanka itoobiya ay baadariga iyo xirtiisaba si bareer ah u toogtaan itoobiya waxaa ka socda dagaallo adag oo dhinacyada dagaalamaya aysan ilaalinaynin dadka shacabka ah waxaana meelaha ugu daran ee dagaalada ay ka socdaan ka mid ah gobolka amxaarada halkaas oo dowladda itoobiya ay awoodi la'dahay inay maquuniso kooxda vano qaar ka mid ah maleeshiyaadkii ka barbar dagaalamayay dowladda federaalka kuna sugnaa gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay in dagaalka gebi ahaanba ay ka baxeen xilli ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin hadba ay la wareegayaan deegaanna horleh oo ka tirsan gobolka cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warka noo haya iyadoo si dardarle ay ku socdaan howlgalle ay wadaan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo ka dhacaya gobolka shabeellaha dhexe meelo badan durbe ay la wareegeen ayaa dhinaca kale waxaa isu soo taraya ciidamada furmaha bannaynaya ee dowladda federaalka ka tirsan iyo maleeshiyaadka qoryaha tiirinaya sheegayana in iminka kadib ay danahooda gaarka ah raacanayaan dabley muddo laba sano ka badan ka barbar dagaalamaysay dowladda federaalka ah ayaa muuqaal ay internetka ku baahiyeen waxay ku sheegeen in halgankii xarakada shabaabul mujaahidiin ka dhanka ah uu dhicisoobay gebi ahaanbana uu noqday halbacaad lagu lisay sidaa awgeedna ay dagaalka ka baxeen waxaana warkan ku dhawaaqay taliyaha macawisleyda amaba maleeshiyaad ka soo jeeda beesha daawuud oo muddo ku sugnaa deegaanka caddaan lixey oo ku yaala ciribka koofureed ee degmada ruunurgood waxaan joognay deegaankan muddo oo laba sano iyo bar ilaa saddex sano ku dhowaada waxaan la halgamaynay oon ka garab dagaalamaynay oon garab iyo gaashaan u ahayn ciidanka xoogga dalka maanta xaaladdu way isbedeshay meeshii ay shala joogto ma joogto waxay u baahan tahay in dhinacaha la yskala qabto xarbigaan ku jirnay iyo dadaalkaan ku jirnay waxa waa tabar waa u weynay waxaan isdhahannay maanta wixii aad labadii sano lasoo dhaafay aad meesha ka wadeen kama sii wadi kartiin waad maqlayseen oo waad og tihiin halgankii intaa soo socday meeshuu ku dhicisoobay maleeshiyaadkan waxa ay sheegeen in markii ay firiyeen istaraatiijiyadda dagaalka ay u soo baxday in laga adkaaday maxaa yeelay bay yidhaahdeen ciidamo badan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa hareeraha naga qaaday kuwaasoo qabsaday deegaano badan dhanka kalena jidkii muqdisho lagu aadi lahaa dhexda ka degay oo casiimada oo waxay nuucooda aan aanan hadda weli intaan joognay aanan arkina deegaanku soo fiday waxay naga qaaday dhinacaas koonfurta ay nagala wareegtay ilaahay mahadiis annaga hadda weli waa caafimaad qabnaa laakiin dadkii deriska deriska nala ahaayoo dhanay galaafteen waxaa wararka nagu maqaalaha ilaa hadda inay ay geelgub ay gaareen annaguna waxaan joognaa degmada runurgoodaan joognaa weli waxaan rabnaa maanta kadib waddadii axmar loo aadaayey shabaabaa laga soo sheego ha ahaato alkowsar ha ahaato ceelhareeri ha ahaato ceelmuluq ha ahaato labagaras ha ahaato geelgub ilaa intaasoo dhan ceelbacad iyo daarunimcana saldhigga ugu weynay u yahay ka dhigteen dablaydu waxay sheegeen in waagii kale ee la is-abaabulo yeelkeeda iminka ay faaruujiyaan halkii lagu ogaa tabar iyo xoogna aanay u haynin lasi dagaalanka xarakada shabaabul mujaahidiin taliyaha maleeshiyaadkan ayaa intaa ku daray in inkastoo ciidamada dowladda federaalka oo ay dadaaleen haddana sida muuqata ay kaalintoodii gabeen wuxuu yidhi waxaan isku raacnay in meesha loo badan yahay aan aadno taa micnaheeduna waxa weeye in hubka ay dhigayaan oo shacabnimadoodii ay ku noqonayaan xarakada shabaabul mujaahidiin ay nabadgelyo kula noolaanayaan waxaan rabnaa marka maanta kadib inaanan dadkii aan matelaynay oon magacooda iyo maamuuskooda aan meesha ku joognay iyo kuwii nooga warqabay intaba inaysan maanta kadib nagu hadlaynin haddii ay jiraan is-abaabul iyo isdib u soo noolaasho hadday jirtana inaan qaybtayna markay bilaabato ka qaadanaan rabnaa maanta waxaan ka anaguna waxaan rabnaa inaan deegaanadii meejiinna lagu ogaay aan galabta kadibna lagu ogaan waa mahadsantihiin tabar uma hayno xoog uma hayno labada dhinacay naga qaadeen waxaan kaloo aan rabaa inaan caddeeyo ciidanka xoogga dalka kaalintii laga raba iyaguna kama muuqato dadaal badanna waa sameeyeen laakiin dadaal kastoy sameeyeen waxba laguma dheefin hadda dhul daa'uud waxaa ka harsan duuladan caddaanlixi ayaa ka harsaneeday iyadana ka gadaal nuur dugle caddaanlixi inta ka dhexaysoo difaacu yaalla war haddaanan dhulkii aan annaga u dhalannay oon matelaynay aanan difaac uga jirin oo aanan taagnayni waxa aan ka samaynayno meeshaan annaga markaan iswarsannay waa garaweynay waxaana isku raacnay meesha loo badan yahay inaan aadno
doraad doraad dagaal ka dhacay deegaanka booshareeri oo hoos taga degmada aadan yabaal waxaa lagu dilay afar iyo labaatan askari oo ka tirsana dowladda federaalka kuwa oo qaarkood ay saraakiil yihiin waxaana lagu qabsaday gaadiid uu ka mid yahay gaari uu saaran yahay qori suug ah deegaankaas iminka waxaa gacanta ku haysa xarakada shabaabul mujaahidiin oo sidoo kale isla daraad la wareegtay deegaanka kowsar ee duleedka aadan yabaal horeyna waxa ay gacanta ugu dhigtay deegaano badan iyadoo shalay ugu dambaysana la wareegtay deegaanka bursho sheekh oo hoos taga degmada cadale niyajab xoogle ayaa ka muuqda ciidamada dowladda federaalka ah kuwooda ku sugan deegaano gobolka ka tirsan waxaana muddo laba toddobaad iyo maalmo ah gacantooda ka baxay dhul aad u ballaaran madaxweynaha dowladda federaalka iyo wadaadadiisa ayaa jeediyey hadallo ay ka muuqato niyad jab iyo baqdin ay ka qabaan in xarakada shabaabulmujaahidiin dalka la wareegto waxaa ka waramaya cabdifataax maxamed qaasim cabdifataax aad baad umahadsan tahay maxamed tan iyo markii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgallada iyo weerarada dib uga bilaabeen gobollada dhexe gaar ahaan hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaa isi soo taraya walaacyada ay qabaan dowladda federaalka iyo siyaasiyiinteeda hadallo ay shalay xalay iyo maantaba jeediyeen mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda xasan sheekh waxay u muuqdaan kuwo si walwal leh ee uga jawaabaya hadalhaynta xooggan ee ku aadan in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qabsanayaan dhul ballaaran oo xataa magaalada muqdisho ay ka mid tahay haddaan ku horeyno xasan sheekh maxamuud wuxuu khudbad uu jeediyey ee uu kula hadlay toddobaatan haween ah maadaama aysan jirin ciidan urursan oo uu u khudbayn karayo sababtoo ah waaqic ahaan marka laga hadlo in xasan sheekh uu maanta hadlo cidda ugu horeysa ee ula hadlo waxay ahaan lahaayeen ciidamada kol haddii uu dagaal socdo khasaaro badan dowladda federaalk uu soo gaaray deegaanana laga qabsaday oo ciidankiisu ay soo jabeen marka sidaa darteed ayuu la hadlay toddobaatan haween ah oo ka mid ah shaqaalaha dowladda federaalka xasan oo looga bartay goodi iyo faan aada u badan hadda ka horna sheegay in muddo lix bilood ilaa laba sano ah ee dalka uu uga saarayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xilligan waxa uu ka doodayaa al-shabaab dalka ma qabsanayaan mise wuxuu shaqaalaha ee dowladda gaar ahaan haweenka niyadda ugu dhisayaa al-shabaab dalka ma qabsan karayaan ee isdejiya ayuu leeyahay guud ahaan dalka saddex sano ku dhowaad dagaal ayuu ku jiraa dowladda soomaaliya dowlad dimuqraadi ah shacabkeedu ay raalli ka yihiin nama siri karaan dalkana ma qabsan karaan sifa ay ku qabsadaanna umata uma yaalla dalka xasan isaga oo sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aysan dalka qabsan karin haddana wuxuu isla markaasi carabka ku adkeeyey in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay mar walba diiradda u saaran tahay una saarnayd magaalada muqdisho wuxuu qirayaa inay aada isugu dayayaan inay helaan hab ama dareeq uun ay mar ku soo jiiraan oo magaalada muqdisho ay ku soo galaan sida uu hadalka u dhigay marka waxaan rabaa kuwa meelaha magaalada muqdishoaan ku noolnahay mas madaxaa laga dilaa la dhihi jira shabaabku magaaladaana taarget u ahayd waana isku dayi doonaan isku dayi doonaan si joogto ah ayay haddaba isugu dayaan marka afar labaatan saac maalin walba way gaatamayaan way rabi lahaayeen meel yar ay kasoo dusaan inay helaan jabka hadda dowladda federaalka ka haysta ee shabeellaha dhexe iyo hiiraan wuxuu uga hadlay si afgobaadsi ah eedda fashilkana wuxuu dusha ka saaray shacabka isaga oo muujiyey inay yihiin dad muddo toddoba iyo toban sannadood ah ee ku noolaa wilaayaad islaami ah oo dacwadu ay ku socotay oo ay la hadlayeen oo keliya mas-uuliyiinta dacwada iyo iyo qeybaha kala duwan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo diinta xaggeeda uun lagala hadlayey isaga oo markaa u muuqda in uu dhegaystay warbixin isla sidaasi sheegaysa oo alfurqaan ka baxday tabintii tooska ahayd ee ugu dambeysay soona bandhigaysay si gaar ah dowrkii dacwada ee sheekh nuur macalin cabdiraxmaan ee shabeellaha dhexe ayaa markaa xasan uu hadalkaasi ka dhawaajiyey marka xasan wuxuu si duur xul ah ee khudbadiisan ugu sheegayaa in jabka socda ay sabab ahaan qayb ka tahay wacyigelinta diineed ee muddada dheer bulshadaasi shabeellaha dhexe ee ku socotay
ay nimankaa ay haysteen deganaayeen dadkiisu waxay ayaga u sheegaan maahan wax kale aanay maqan oo intaasoo sano dhowr iyo tobankaa sano toddobiyo tobankaa sano ay sidaa dadku u hayeen waayo meesha la tegay waa dadkaas yacni cibaarooyin aada iyo aada u badan yaa meesha ka soo baxay maxamedow xasan ayaa si gaara ula hadlay toddobaatan haween ah oo ka shaqeeya jiko uu furay kal hore guddoomiyaha gobolka banaadir oo malawax iyo buskud loogu sameeyo ciidamada dowladda federaalka taasoo ah iskuday iyo hal abuur dowladda federaalka ay ka dheegatay oo ay kaga dayanayso isxilqaanka haweenka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah jikada waxay dowladda federaalku ku bilowday ee dhaqaalaheeda waa hal jiko oo la leeyahay ee ciidamada dowladda federaalka ayaa laga qoodinayaa oo toddobaatan haween ah ay ka shaqeeyaan balse sida ka muuqata hadalka xasan sheekh ee dhaqaalaha dowladda ee waa lagu sii wadi waayey hawshaasi sidaa darteed wuxuu ugu baaqayaa ee haweenka inay ee, isxilqaamaan oo tobankii ee, haween ahba ay soo iibiyaan ee, loor bur ah tusaale ahaan waxaa cajiib ah in xasan sheekh uu adeegsanayo eray bixinta haweenka wilaayaadka islaamiga ay u adeegsadaan ee, sahayda ay bixinayaan oo ah hadiyad dhammaan meel kastoo furan ah waxaa yaallo hadiyad gabar soomaaliyeed ay dhiibtay waxaan leeyahay jikooyinka noocaasa ha la badiyo gabdhaha soomaaliyeedna meel kastay joogaan midii firaaqi awood ulana jikada ha ka sha- ha timaada ha ka shaqayso tii kalene qaaraanka ha dhiibto waxay ku qabsoomayaan xoola inaan xelno intii qof dhibtana laba iyo saddex iyo afar ma dhibto loor bur ah marka qof soo gado waa laga yaabaa inay xoogaa yar u dareemo laakiin loorka burka marka toban qofood ay soo gado maxaa qofka muxuu ka dareemayaa marka gabdhaha waxaan leeyahay taas waa intaas waxaan rabaa kalsooni badan kalsooni badan qaba markaan xasan sheekh ee halkaa uga gudubno ee maxamed waxaa jira ee siyaasiyiin iyo odayaal badan oo jeediyey hadallo ee kuwiisa la mid ah balse waxaa cusub ayaa ah in maanta ee laga hadalsiiyey wadaadaha kooban ee dowladda federaalka kuwaasoo muujiyey dhankooda cabsida ah in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qabsanayso waddanka mid ka mid a ee wadaadahaasi wuxuu dadka u sheegayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aysan u qalmin inay ee, soomaaliya maamusho oo dowlad ka noqoto wuxuuna u cileynayaa hal arrin oo keliya oo ah wuxuu leeyahay lama tacaamuli karto ee, hay-adaha caalamiga ah sida qaramada midoobay waana wadaad dad hadday yimaadaan adduunyada la tacaamusho oo un tegayso oo meel kasta tegayso oo adduunka la tacaamulayso marka waa niman mabaadi'da ay wataan iyo barnaamijyada ay wataan oo dhan waxaan annaga shaqo ku leenahay ma aha cali wediis oo isna hadlay wuxuu ee, dhaliilay siyaasiyiinta iyo dadka xaqiiqda dagaalka ee, ka hadlaya iyo su- suxufiyiinta ee, soo bandhigaya sawirada iyo siday wax u jiraan dadka la socodsiinaya wuxuuna ee, sheegay in arrintaasi ay xaaraan tahay wuxuu soo qaatay aayad qur'aan ah waidaa jaa'ahum amrun min alamni aw ilkhawfi aayaddaas oo markaa ka digaysa ee, wararka amniga la xiriira iyo cabsida in la baahiyo iyadoo aanan ee, laga talagelin oo aan loo gudbin madaxda iyo hay-adaha ee markaa ku shaqada leh xilli ee, cali wajiisna uu horay u fadwoonayey in dowladda federaalka ay tahay dimuqraadi dimuqraadiyadduna ay qeexitaankeedu uu yahay ee, in qofku uu sheego waxa uu doono waxa uu doono uu ka hadli karo xorriyadda hadalka sida dastuurka ku qoran haddana markii xaaladdu ay xumaatay ee, dimuqraadiyaddii waa laga jeestay oo waxaa la leeyahay ee, waa arrintaasi waa xaaraan iyadoo lasoo qaadanayo ayadaha qur-aanka ee kariimka ah marka wadaadaha wejiyadooda si gaar ah loo fiiriyo maxamedow waxaa ka muuqanaya welwel iyo cabsi badan ee, sidii looga bartay ma ahan waxaad moodaa dad ee, xabsi inta laga soo daayey la yiri ee, saxaafadda ee, la hadla xataa labis ahaan sidii hore ee, in badanoo ka mid uma muuqdaan waxaa garab taagnaa mukhtaar roobow oo isaga qudhiisa aad ee, walaacu uga muuqdo wuu fakerayaa in badan ee, kaamirada markii ee, ay qabanayso wadaadadu waxay isku dayayaan inay la hadlaan dadka magaalada muqdisho maadaama eh, kuwa wilaayaadka ay- ay la qabsadeen sida xasan uu sheegay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dacwadiina ay gashay waxay leeyihiin dowlad ma ahan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kama shaqeynayso eh, horumarka ummadda waxyaabaha cajiibka leh ee maxamed waxaa ka mid a nin la yidhaahdo cali nuur xoogsade wuxuu leeyahay al-shabaab muddo shan iyo toban sano ah masjid kama dhisin ayuu leeyahay wilaayaadka islaamiga ah weliba eh, wuxuu ku dhaaranayaa magaca allah ayuu ku dhaaranayaa waana wadaad dhulka ay xukumaayeen shan iyo toban sano masaajid ay ka dhiseen ma jiro ilaaha igaga markhaatiya masaajid ay ka dhiseen ma jiro Eh, maxamed saacadba saacadda ka dambeysa ayay eh, dowladda federaalka qeybaheeda eh, hadallo soo jeedinayaan oo dagaalada iyo baqdimaha eh, xaggooda eh, soo wajahay ee la sheegayo si gaar ah waxay ula hadlayaan dadka eh, baahinaya eh, xaqiiqooyinka sawirada ay soo bandhigayso alkataa'ib arrimahaas ayay aad ugu mashquulsan yihiin waxaana aad u badan eh, dadka dhoofaya oo oo dalka ka tegaya iyagoo qudhoodu aad bay u badan yihiin ee mas-uuliyiinta dowladda federaalka ka mid a sidoo kale waxaan xogta ku haynaa in een, dhaqdhaqaaqa ay yareeyeen madaxda dowladda federaalka ee ku sugan muqdisho tusaale ahaan jimcihii lasoo dhaafay waxaa waraysi ee warbaahinta dowladda federaalku ay ka qaaday ninka la yidhaahdo ee, wasiir tiktok wasiirka gaashaandhigga a- ayaa waraysi laga qaaday wasiirku muqdisho ayuu joogaa wuxuu awoodi waayey ee, tv-ga dowladda inuu tago gaarigiisa uu soo qaato ee, xataa haddii uu aad baqdin ay u jirto in gaadiidka ee, qafilan uu soo qaato ayuu awoodi waayey markaasaa ee, khadka internetka ah, khadka liveka ayuu soo galay halkaas ayaa laga wareysanayay muqdishona i- isla joogaan e, isaga iyo warbaahintiisii taas waxay muujinaysaa heerka maaragtay cabsida ee dowladda federaalk haysata sidaba xasan sheekh uu ka muujiyey si guud iyo magaalada muqdishoba warkan dhegaystayaal waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan ugu dambayntiina ciidamada yuhuudda ayaa duqayn ay ka fuliyeen koonfurta waddanka labnaan ku dilay mas-uul sare oo ka tirsan ururka isugu yeera xisbullah ee shiicada ah diyaaradaha yuhuudda ayaa saacadihii lasoo dhaafay duqaymo culus ka fuliyey magaalada khirbeet selem ee dhacda koonfurta labnaan halkaas oo lagu beegsaday mas-uul ka tirsan ururka shiicada ah ee xisbullah ciidamada yuhuudda ayaa warbaahinta u sheegay in ay beegsadeen sarkaal ka tirsan ururkaasi kaas oo shaqadiisu ay ahayd horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee ururka weerarkan ayaana dhacay maalin uun kadib markii ay weerareen goob ciidan oo ay leeyihiin dhaqdhaqaaqaasi fiidnimadii jimcaha diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda ayaa duqaymo isdaba joog ah ku qaaday dhowr tuulo oo ku yaala koonfurta labnaan iyagoo bartilmaameedsaday deegaanada jabal al rahyaan zabqin iyo yata waxaana sidoo kale ay beegsadeen magaalada tebnaa warkii oo dhegaystayaal aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan xilligan waa naga intaa ciduu warkan dhaafana waxa ay ka heli kartaa baraha aynu ku leenahay internetka idana waad ku mahadsantihi dhegaysiga warkeena wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu